Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ee Soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in dagaal xooggan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa Galmudug iyo Al-shabaab uu ka soconayo qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Dagaalkan wuxuu si weyn uga soconayaa deegaanka lagu magacaabo Camaar oo ka tirsan gobolka Mudug sida wararku ay sheegayaan, waxaana weerarkan saaka ku qaaday goob ay ku sugnaayeen Al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga oo kaashanaya ciidamada Galmudug. Wararku waxay intaa ku dalayaan in dagaalka uu hogaaminayo taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadax Joon uu madaxweynaha Galmudug u magacaabay inuu hogaamiyo dagaalada ka soconaya qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug. Dhowaan ayay ahayd markii saraakiisha ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen deegaanka Bacaad Weyn oo ka tirsan gobolka Mudug oo ay muddo ay amuurayeen Al-shabaab. Dagaalka ayaa ka socda deegaan lagu magacaabo Godad oo qiyaastii shan iyo toban kiilomitir u jira deegaanka Camaar oo ka tirsan gobolka Mudug. Ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga iyo kuwa Galmudug ayaa muddo toddobaad ah waxay howlgallo xooggan ka wadeen qaybo ka tirsan gobolka Mudug oo ay muddo ay ku sugnaayeen Al-shabaab. Howlgalkan waxaa lagu soo waramayaa in la oggol leeyahay in lagula wareego deegaano hor leh oo ay gacanta ku hayaan Al-shabaab.